kulankan oo ay isugu yimaadeen kabtanada ciyaartooyda kooxaha heerka koowaad heerka labaad iyo heerka saddexaad ee ka dhisan degmada kismaayo waxaana kulankan uu ka dhacay garoon kubadda cagta ee wami stadium kulanka oo ahaa mid qaas u ah ciyaartooyda jubbaland ayaa waxa ay kaga hadleen kuna bogaadiyeen hanaanka uu u shaqeeyay xiriirka kubadda cagta ee jubbaland kulanka markuu soo dhammaaday kadib waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid a kabtanada kulanka kasoo qayb galay cabdixasiis cali yaxay saluuye kala tirsan ciyaaryaha ciyaartooyda ee heerka koowaad ee seenaaga waxaan aada iyo aada maanta caawa iskugu imaana anaga dhalinyarteena heerka koowaad seenaaga in shaqadii adkeed ay soo qabteen maamulka xiriirka kubadda cagta ee jubbaland waqtigii ay kasoo bilaabeen garoonkan oo aada aan dhisneen haddana heerka aan marayna iyo horumarka ay ku tilaabsanayn inaan ku bogaadino waxqabadkan ay sii hadda qabteen inaan heer weyn aan kaga sii gaarno ilaa ay dhalinyartan waagii horeed aan garoonkan bilaabeynay annaga wuxuu ahaa kaba kabaha ma haysanin dharka maan haysanin xafiis maana lahayn garoon nooma dhisneen laakiin hadda waxaan maraynaa heer in garoonkii noo dhisan yahay xafiis aan haysano dharkii noo gadayo kabihiina la siinayo waxaana aaminsanahay waaqa hadda aan ku jirno in kii hore iyo kan hadda kan hadda waxayna shalay meesha aan kasoo tagnay maanta aan joogno inaan kasii socono aan jecelnahay waxaana jecelnaha inaan heer ku gaarno inaan isku duubno annagoo maamulkayna taageersan aan ku gaarno xaqa nooga maqan fiifa iyo dhalinyarkeena iyo qaranka nooga maqayna aan tabanayno in aan ku gaarno anagoo isku duuban maamulkeynana aan taageersannahay dhalinyartan waa isku duuban wax kala jaban male maamulkooda iyo xiriirkoodana way taageersan yihiin bismi illaahi raxmaan raxiim anaga waxaa magacayga cabdiraxmaan daar maxamed ku magac dheer cabdiyo ahna kabtanka kooxda j b c waxaan halkaan iskugu imaanay anagoo ah dhammaan ciyaartooyda ka tirsan kooxaha dhan dhinaca kasta heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad anagoo taageersan xiriirkeenaga howl wanaagga iyo shaq wanaagga iyo hayaan runtii aad baan waan u bogaadinayna xiriirka howl weyna hayaan howl adag bay hayaan waaqicii waddanku jira anagu og hadda waa hore xaalad xaaladan kusugnaan iyo hadda meeshaan marayn wax isku dhow ma aha hadda xafiisyo naadi kasta leeyihiin tiim kasta waa la qalabeeyaa kooxda iyo kaab ka qaadaa si wanaagsan ayaa loo maamusaa kala dambeynaa jiro garoonku wuu noo dhisan yahay intaan in ka badan waan rajeynaynaa waxaan taageersanahay xiriirka anaga guul guul guul عليكم أنا سيد موسى أحمد علي مقاعد سيد كاري أنا كابتن كسيمة وعن عاو بنان اسمه سو بنان بحنا إن حرير كبد عكت جبلان أن تاجرنا وحقوت كابتن سر مغسوال كدن qofkii wax qabana ama fikir kan fikir ka dugan ah inuu xiriir kusoo beeriyo qofka intuu banaanka hadli lahaa waxaana jecelnahay horumarkaan horumarka simiro inaan sameyno anagoo ka dhilina heerka labaad sanadka horena ahayn heerka koowaad kuna imaana farsamo naga dhex dhacday naadihii kasiima oo ku imaanay heerkaas waxaana jecelnahay hadda waxaana taageersanahay mar walbo ama werta xiriir kubadda cagta jubbaland gabagabadii kulanka dhammaan kabtanada kooxaha heerka koowaad heerka labaad iyo heerka saddexaad ee kulan kasoo qaybgalay ayaa isku raacay in lala shaqeeyo xiriirka sboortska ee jubbaland iyagoo sidoo kale ka codsaday xiriirka in bisha barakeysan ee ramadaan loo qabto tartamo qurux badan si ay uga qayb qaataan